ilaa todobaad oo interlog ayaa lagu furaa inta la hirgeliyay degmada daarusalaam ee magaalada muqdisho gaar ahaan waaxda kowda luulio si meelalan ku saara caqabadaha dhinaga wadooyinka ee meelasay ku jartay islamarkaana loonfuday nsdareerooka dadka iyo baabuurta munaasabada shiidigooka toddobadan wadda iyo weliba goobro ku hay gudoomiye ku-xigeenka howlo guud ee gobolka banaadir iyo maamulka degmada daarusalaam bulshada qeybo shilgadisan iyo odayaalka dhaqanka degmada gudoomiyaha degmada daarusalaam maxamed cabdiraxmaan maxamuud iyo maamulka gobolka banaadir unkumaha nage in degmada lagu hirgeliyay wadooyin muhiima si kor lanka qaada bilicda iyo nadaafada sidoo kalena lanfuday nasdareerooka dadka iyo baabuurta waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka banaadir agaasimaha xiriirka degmooyinka agaasima dhagacde iyo odayaasha iyo saxaafadda intaba asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu meeshaan maanta waxaan isku nimaanay dhagax dhig oo ay dhagax dhigayso shirkadda la yidhahdo shaaciye construction waxaa loogu talagalay interlog xaafadda in la dhigo oo ilaa ugu yaraan laba iyo toban waddo in la dhigo ayaan maaragtay aan qorsheynaya haddii aad la yidhahdo marka waxaan codsanayna marka gudoomiyaha howlaha guud maadaama uu noo dhagax dhigay waxaan rabnaa marka shaqadaas inaan qabanno maadaama ay bilaawatay horumarka magaalada muqdisho xaafada xaafadan loogu tartamay maanta in maaragtay xaafadu bilicdeeda iyo quruxdeeda sida u taalla maaragtay loogu dareemayo ilbaxnimadeeda marka waxaan leenahay xaafadda meeshaan waa dabaqeena la yidhahdaa waa waaxda kooda luulio aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay maanta booqashada noogu soo booqdeen madaxda sare ee gobolka banaadir waxaan leenahay gudoomiye soo dhawaaw gudoomiye ku-xigeenka howlo guud ee gobolka banaadir cabdimajiid daahir aadan iyo usna dhinihii kiisha bowgaaday in wadooyinka landhisi socona sheegin ti lambaahiya in si wada jire lanku wada shaqeeyay horumarinta wadooyinkaga ilaah baa mahad iskan iskuan keena maanta kununkan qiimaha badan ee ah dhagaxdhiga laba iyo toban jiid oo interlog ah runtii xaafaddan dabaqiinka ee ka tirsan degmada daarusalaam waa xaafaddii aan ku soo barbaaray farxad gaara i tayna maanta aan imid oo aan arkayo horumarka ka socdo waxaan rajeynaya insha allah inay degmooyinka gobolka banaadir oo dhanna ay noqdaan sidaan oo kale waxaan u mahadcelinayaa arrinkani isku tashigan waxaan kaloo halkan uga caddeynaya insha allah binaadi kariim shacabka reer muqdisho in gudoomiyaha gobolka banaadir mudane xasan maxamed xuseen mungaab iyo howlwadeennadiisa iyo ku-xignadiisa ay ka go'an tahay inay amniga iyo nadaafadda iyo dibdhiska jidadka ee ahamiyad gaar iska saareen annagana taasaan ku holanahay waxaan kaloo rajeynaya insha allah binaali kariim inaan horumarkaana uusan ahayn mid inta kuogu halkan kasii soco doono magaalada muqdisho ayaa muddooyinkanka dembi weliba lagu hirgeliyay wadooyin laamiye iyo hano interlog eeyona lagu hirgeliyay xaafado magaalada si korlanqaada bilicda iyo islamarkaana lanfudaya in isdareeraka baabuurta iyo dadka